halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa cd-ga afraad wabilaahi towfiiq
لا مسؤولية الإسلام الإسلامية شمولة يسكرون تقول حرية هي حرية شمولة يسكرون تهي أيضا مية إيه ولو بان هدو عضابة بسكو شاهدي يمكن شاهد كأفاس ونمد يتبع عضي عند العدل فضاطين هو على مذهب وإنما يبينوا حمسوا عضان ببينة أو اتفاق الزوجين أما لم الزوج جواز فقوه ولا أثر لقول الشاهدين كنا فاسقين أيانا حين أيها فاز من أخذ الكورة إيه ولو اعترف به الزوج حقه قرصه وينعدل بمسؤولية العدالة وحاول في كوكب كمان لبا عدالة وأكثران هاي أنا لبا قفو ظاهرة هان لو يقانين جدك ولكنهم لكن باطن هان أن لو أقولني أو على تزجية حاكم أكثر لغير تزجية أنا عدالة وسمع على صحيح أبان طبعا محير ظاهر كمسلمين توا عدالة نكاحنا ضيضتك دحلو ضيضك عوام تابك دحدعا haddii markaa la yidhaahdo cadaalad baatina baa la shardeeyo cidda markhaati gelaysa waa in xaakim agtii laga tasjiyeeya way adkaanaysaa la mas-uulin islaami walxorriya laakiin kuma guntanayo mid islaamnimadiisa asuranta iyo xorriyadiisa masalan meeshin waxaa isdhex qaadayaa dadkii islaamka iyo gaaladii addoommadii iyo dadkii xortaba isdhex qaadaya dee laba aan la weydiin inay islaam yihiin ama inay xor yihiin iyagoo kuma guntanayo guurka ee waa in la weydiiyaa hayre de kaa waa la isu taagi karaayo war maysalaan baata iyo maxor baata iyada ka waa la ogaan karaa hadda wuxu uhi walow baana isku shaahidi cinda alcabdi markii guurkii dhacay ayuunbaaba labadii markhaatiba inay faasiqin yihiin caddaas fa baatilun hal madhabi baatil buu nikaaxi noqonaya inaanu guntaminba waa meesha ka soo baxaysa haya cadaaladii baa meesha laga waayay وإنما يبين بالبينة واتفاق الزوجين وحان فسق يا شاهد كوع الضانية لما خاطي ضد شهادة حسبة ضد بايرة والمكونة مرخاتيين قرية كونة مرخاتيين قرية والواقع ليقانوا فاسقين إيه مكان مرخاتية ساقعي أو اتفاق الزوجين أما الله بدي شكور سنة أيوم با وحي لمن هم هيري يبلا بلانا قرنين لو إنا يكوش مرخاتي قرية فدريهم أما يبقى مرخاتي بيدك إيه ملكا عقدي باطل بن غري ولا أصل لقول شاهدين كنا فاسقين لكن هذين لبضي شاهدين مرخاتي لها أي رهبان أنا فاسقين بان وحين لما أقبل يدي وحا لغيابا إني كريري إيانون لبضي إني كريري إيانون أما وحكير وإنتي وحكير إيانين أي بمثلة أقول كافرنيان سيدي ولاد لشيء يوتو ريال شهوك انتو وحكير وإن وحولي وكدوني ayuu dabadeyn waardi kala furayba sidii bay ku kala dhaqaaqeen ninkaasi waa nin macruuf oo la yaqaano dadka wasaa'idina waa dad ilaa imkana macruuf oo la garanayo malaha gabadha waxooga yar haysatayo dabeetana waxay ku soo heshiiyeen inay gabadhu bixiso laba ninkan wax beeriye kaloo meheriye isku reer bay ahaayeen markaasuu yidhi dee waalow helmeheriyo bal iyadaana idi waxoogay kuway bixinaysaa iyada umada xiriiriye beli meeri buula dabada wuu meheriy markaasuu u tegay wadaadkiisa wardigasay tiri waar macashay way tiri intaana adeerkaa imeherisa weliba siga doonaysa raggaa bixin jiray weliba doorad ka doono ninkii uu tegay isku sii daaya sudi waar dee kaan wixii dee xaggeen ku hayaa buda iyadaa ballan qaatee waar waaban idin kala furay dib haugu noqon buuli halkii bay ku kala dhaqaaqeen walaa sarana qawli shaahidayna ku nafaasleen marka waxaa dhici karta beeray heshiiyaano waxoogay ay ka eegayeen ay ka waayen walow ictarafa bihi zawju haddaba ninkii baa qirtay oo yidhi aadada ninkani waa faasiq weeyaan waan ka radayna waxaa jiri waar mahay hayna afayn waxba waa iska haagsanaayeen furiqa baynamaa warku waa la kala kaxay wa calayhi nisfu lmahri waxaana ninkii lagu leeyahay meher barhkii meherkii ay magacaabeen barhkii in lam yadkul bihaa gabadha haddaan u taabananu la akal gelin nisulmahar bay yeelanaysaa meherkii la magacaabay barhkii وإلا هذه كله فكله دمانتي أي وضينا هذو قبضة تعطي صاركينا دمانتي بوضينا لكن حق القبضة هذي قبضة أيضا قراطين الزوج جنبها الكاين يليه وزوج كنا جديد ولا كلا كحين مايو أي سبب بالوران دارو إنهم فاسق حين حير اسمه يسقى يجي عندي يقول جدا يلا زوج يسمى شيء يكني ويستحب لشهاد المرجلين أيال صنية على رضا المرأة هوين بين يخالف هاي مركز لبوريني إلا المرجلية أيال صنية حيث يعتبر الرضاحة مركز هذه الشيء على فيريني ولا يشترط لكن شرط ما هو culeyshaw gabadha inay guursan karaadisaya ninka in loo guuriyo raallihaansheeda in markhaatiya loo sameeyo dadkaasi isla wada yihiin ayaa shardiya haddii uu tawarrufu bahaa weliba marka raallihaansheeda la fiirinaye dee qof ay tahay caaqilahoo toosan walaa yushtaradu laakin waxba shardi maaha oo dee cabdiga kaama baahe waa shardi uun wallahu aclam waxaynu soo dhex jirnay arkaantii uu guurku lahaa iyo rugni waliba shuruuduu lahaa marka waxau inooga soo hadlay sheekhu siiqadii iyo labadii markhaati ayuu shuruuddoodii inooga soo hadlay halkan wuxuu inooga gudagelayaa sheekhu kii saddexaad iyo kii afraad oo ah weliga iyo zawjka ninkii wax guursanayey ayuu inooga gelayaa faslun laa tusawiju guurin mayso imra'atun haweeney nafsahaa nafdeeda guurin mayso biidnin idan ku guurin mayso walaa hayrahaa hayrkeedna guurin mayso biwakaalatin wakaalo ku guurin mayso walaa taqbalu nikaaxan guurna aqbali mayso liaxadin qofna guur u aqbali mayso waxau sheekhu yidhi haweenaydu nafdeeda guurin mayso oo inay iyadu nafdeeda weli ka noqoto ma bannaana idan iyo oggolaansho layidhi isguuri ayaanay ku guurinaynin bikayri idanna kuma guurinayso iijaab iyo qabuullo waa isku mid maxaa yeelay qawaamadii arijaalu qawaamuuna cala annisaa waxyaalihii markaasay ugu qumayeen ayay ka mid tahay inay raggu dumarka guuriyaan ee dumarku aanay isguurinin ninkii saxaabiga ahaa ee walaashii intuu nin siiyey dabeedna ay kala tegeenay dooneen inay isku noqdaan ee u diiday alla waa kii falaa tacduluhunna an yankixna aswaajahunna raggoodii hore inay isguursadaan ha ka cadilina imaamu shaaficina waxaa laga sheegay inuu yihi aayaddaas waa daliilka ugu cad ee tusinaya weliga ictibaarintiisa haddii kale oo masalan weligeed dee aanay waxba ku xidhnayn dee way isguursan lahayenoo meelahaasunbay iska mari lahaayeen dee waxba loogama baahdeen rasuulkuna sala llahu alay wasalam xadiisii wuxuu ku yihi laa nikaxa ilaa biweliyin guur ma jiro ilaa weli mooyaane xadiid kale oo saxiixa rasuulku sala la alay slam wuxu uhi laa tusawiju almar'atu almar'a wala almar'atu nafsaha haweeney haweeney guurin mayso haweenayduna nafdeeda guurin mayso oo inay islaantii inanteedii guurisaana ma bannaana inay iyadu nafdeedii guurisaana ma bannaana labadaa midna ma bannaana biidnin walaa bikayri idn fasax loo siiyey iyo fasax la-aan midnaba kuma guurin karto walaa hayraha walaa tasawuju imra'atun hayraha guurin mayso yacni gabadhi kayrkeedna biwakaalatin ku gurin mayso weligeedii u wakaasho masalan wuxuu leeyahay ma banaano mana ansaxayso in masalan weli uu inantiisi guurinteedii wakaasho islaam yidhahda xaaji heblaayoy bal adigu inantayda waan ku wakaashiyey guuri walaa hayraha biwakaalatin tuwaasa laa tusawiju imra'atu nafsaha biidn walaa hayraha biwakaalatin ay weligii ka wakiiltay wakaalana wilaayana ku guurin mayso mar haddaanay wakaalo ku gurin wilaayana ku guurin mayso walaa taqbalu nikaaxan liaxadin qofna nikaax u aqbali mayso oo nikaaxaa iisoo aqbalna iyana looma wakaalan karo masalan ninkii nin kale uu wakaalan kara wuxuu odhan karaa gabadha guurkeeda iisoo aqbal waa lai guurinayaa laakiin ruuxu dumara in la yidhaha iisoo aqbal ma banaana walwadu galmadii fii nikaaxin guur bilaa weliyin weli la-aan ah loogu galmooday yuujib wuxuu waajibiya mahralmili mahrmasal ayuu waajibiya lalxaddi xad ma waajibinayo waxau sheekhu leeyahay masalan dee waxaanu ihi gabadhi nafdeeda guurin mayso mid kalena guurin mayso way dhacday oo ruuxu dumara ayaa dee nafdeedii guurisay sidaas ayaa dabeedna lagula aqalgalay maxaa xukunkeedu noqonaya markaa wuxuu sheekhu leeyahay wadiga iyo galmada laysugu galmoodo nikaax aan weli lahayn guur aan weli lahayn ee masalan gabadhii ay nafdeedii guurisay amaba dee mid kaleba uu meelaha uu ugu maalbaxay ama waxaa la mida isna bilaa shuhuud masalan weligii wuu joogaa in markhaatiya ayaan joogin yuujibu mahr lmili nikaaxaasi wuxuu noqonayaa mid faasid ah mar haddii uu faasid noqdona wixii la magacaabay meher laga dhigtay ma waajibayaane meherumasaal ayuunbaa loo guuraya waxaa laodhanayaa gabadhan maxaa u meherumasaala kuwa lamidkaa maxaa lagu guuriyaa intaasunbaa la siinaya waana la kala eriyaya rasuulku sala allahu alay slam wuxu uhi ayuma imra'atin haweeney alaala haweeney nakaxad bikayri idni waliyiha guursatay weligeeda idankiisa la-aantii gabadh ka soo guursatay fa nikaaxuhaa baail saddex jeer guurkeedu waa midaan waxba ka jirin fa in dakala bihaa falahalmaru bimastaxalla min farjiha hadduu ninkii isagoo waxaa lacantatay way wax moodayo uu sidaa gabadhi kula aqalgalo meher ayay ku yeelanaysaa iyo farjigeeda u xalaashaday ayay meher ku yeelanaysaa lal xaddi xad laakiin ma waajibinayo xad ma waajibinayo dee shubha jirta idra lxuduuda bishubahaati baa la yidhi shubha meesha jirta oo dee culimmadiiba isku khilaafayoo qaarkood ayaa dee qaba welilaan u ansaxayo sida abu xaniife oo kale qaar kalena waxay qabaan sida maalig oo kale shuhuud la-aan laakiin waxay diidaan oo isku waafaqsan yihiin inaan talfiiq lagu samaynin labadaa madhab talfiiqna waxaa la yidhaahdaa masalan in madhabba wax laga qaato dabeedna meeshii laga soo saaro waxaan labada madhab midnaba qabin masalan la yidhaahdo waxaan ka qaadanayaa imaamu maalik markhaati la-aanta abu xaniifana waxaan ka qaadanaya weli la-aanta dabeedna waa israacaynaa un ayuunbaa meeshii ka soo baxaysa ogoobay sidaa dee labadii madhab midnaba ma qabo markaa talfiiq baa la dhah saasoo kale lama ogolo markaa shubhada dee culimadu ay isku khilaafeen ayaa meesha ku jiro ninkii la xadi maayo wayuqbalu waxaa la aqbalay iqraarulwaliyi binikaaxi nikaaxa uu qiray in istaqalla hadduu la keliyoobo bilinshaai bilowga haddii uu la keliyoobay oo macnaha uu la keliyoobi karo wa ilaa haddii kale falaa maya wayuqbalu waa la aqbalaya iqraarulbaaliqati tii qaangaarkeed alcaqilati ee caqligeed binikaaxa ay qiratay cala ljadiidi haddaan qabanno wuxau leeyahay sheekhu waxaa la aqbalayaa haddii weligii oo qiro nikaax masalan gabadhii uu weliga u ahaa ama inantiisii ha ahaato ama walaashii ha ahaato waxaa la aqbalayaa hadduu yidhaahdo inantaa ninka hebel la yidhaahda baan u guuriyey oo waa afar nin hadduu yidhaahdo iqraarkiisaa waa la aqbalayaa walow iyadu yaanay kuba waafaqin oo haba diido aad tidhaahda maye ninkaygii maaha imaad gurin haba tidhaahdee waa la aqbalayaa buu leeya iqraarkaa uu weligu nikaaxa qiray laakiin waa goorma in istaqalla bilinshaai waa haddii uu la keliyoobo yacni uu awood u leeyahay insha iyo bilow waktigaa uu iqraarka samaynayo haddii uu la istiqlaali karo la keliyoobi karo macnaa awood uu u leeyahay bilowgiisa yani shaaficiyadu waxay leeyihiin waa weliga mujbirka weliga mujbirkaana iyaga inoo sheegi doone waa aabbaha iyo awowga iyo waxay dhahaan weli mujbira bay yidhahdaan macnaha inantii yarayd isagoon waxba weydiinin buu guurin karaa u ijbaari karaa weliyulmujbir baa la yidhaahdaa marka weligu markuu mujbirka yahay isla markaa kaunu leeyahay waan u guuriyeyna uu kuf yahay mid u qalmo uu yahay waa la aqbalayaa markaa iqraarkiisa uu nikaaxeeda qiray maxaa yeele waxay dhaheen man malaka inshaaa malaka aliqraara haaliban waa qaacida qofka milkiye shay inuu hadda bilaabo hadda bilowgiisa qofka hananaya lihi inuu qirana waa la aqbalaya u yidhaahdo horeba waanu sameeyey wixii hadda ayuu samayn karaa hadduu yidhah horena waanu sameeyey waa la aqbalaya markaa wa ilaa haddii kale bimacnaa waxaanu ahayn mid nikaaxa bilowgiisa la keliyoobi karoo hadda samayn kara ayaanu ahayn waa kayrumujbiro ama waa walaalo ama waa adeer falaa lama aqbalayo iqraarkiisa maxaa yeelay hadda ayaanu iyadoo fasaxdo ogolaato mooyaane aanu dee bilaabi karin guurkii bacdamaba aanu haddaba bilaabi karaynin iyadoo ogolaato mooyaane kaa hore ee ay ku diidan tahayna waxba kama jiraan wey oo lama aqbalayo wayuqbalu iqraaru baaliqati alcaaqilati binikaaxi waxaa kaloo la aqbalayaa gabadhii qaangaadhka ahayd ee caqliga lahayd ee xorta ahayd nikaax hadday qirato oo nin u rumeeyey hadday tidhaahdo ninkana ayaa i qabo isna idhaahdo waan qabaa waa la aqbalayaa buu leeyay calal jadiid haddaan qaban walow weliga iyo markhaatiyadii ay sheegtayba ha beeniyaane hadday tiraa hebel iyo hebel baa markhaati ka ahaa waa kan weligii guuriyeene xataa ku diidaan waa la aqbalayaa maxaa yeelay waxaad dhici kartaa dee horta waxaad leeyahay guurkani waa xaqii leeyihin labadan ruux mar haddii ay ayagii isu rumeeyeen dee sidii cuquuddii kaloo waa la aqbalayaa isla markaa waxaad dhici kartaa in dee odaygan iyo markhaatiyadan iyo ay iska ilaawaanaan waa wax dhici karo iyagunbaa labadan is-og saasaas ayaa loo aqbalayaa buu leeyahay qowlka la yidhaah jadiid isagu qadiim waxa uu leeyahay lama aqbalayo oo arrinkaa u diiday walilabi aabbaha waxa u sugnaayay taswiijulbikri inantii bikrada ahayd inuu guriyo sagiiratan ama yadhahdo kabiiratan ma mid weyn haata bigayri idniha ogolaanshaheeda la-aanteed wayustaxabu istidaanuhaa waxaana la sunneeyaa in idan la weydiiyo walaysa lahu ma sugnaanin taswiiju sayibin mid carmala gurinteeda ilaa biidnihaa ogolaanshaheeda mooyaane fain kaanat sagiiratan hadday tahay lam tusawaj lama guranay xataa tabluqa ilaa inta ay ka qaangaadhayso waljaduna kala abiguu la mid yahay cinda cadamihi marka la waayo markaa wuxuu sheekhu inooga gelayaa asbaabtii wilaayada asbaabtaa wilaayaduna waa ilaa afar oo aabbanimada ayaa ka mida markaa waxa uu sheekhu leeyahay aabbaha waxaa u sugnaaday uu xaqu leeyahay inuu guuriyo inantiisii bikrada ahayd ama ha yaraato oo mid yar haata ama mid weyn ha ahaatee mar hadday bikaaro tahay inuu guuriyaa buu leeyahay bikayri idnihaa ayada oo aanu waxba u idnin wuu guurin karaa haddii daaraqudni uu warinayo ayay markaa u daliishadeen oo atayibu axaqu binafsiha min waliyiha gabadha carmalkii ayada ayaa kaga xaq mudan nafdeeda weligeeda walbikru yusawijuhaa abuuhaa inanta yaree bikaarada laakiin aabaheed baa guurinaya riwaaye muslim walbikru yastaamiruha abuuha aabaheed ayaa markaa amar weydiinaya haddaba weliba wayustaxabu istidaanuhaa buui weliba waxaa la suneeyaa in idan la weydiisto ayaana la suneeya xataa hadday yar tahay in la weydiisto idan ayaa la suneeya hadday dee mukalafato mid wax kala garanaysa ay tahay haddaba markuu aabbuhu guurinayo inantaa yar idan la-aan yacni gabadha bikaarada ama haweynasa ama ha yaraatee marka uu guurinayo shuruud dhowr ah ayay u xidheen kow waxay idhahdeen horta waa inaan odaygan iyo inantan cadaawadi ka dhexaynin haddii ay cadaawadi ka dhexaysay oo fiintuba dhex maranaysay ma banaanayn inuu iska guuriya qowlka labaad waxa weeye waa inuu kuf u guuriyaa mid kufgeeda u qalma waa inuu guuriyaa hadduu meel kale ka tuula iyana maya waa inuu welibana ku guuriyaa bimahri miliha meher masaal waa inuu ku guuriyaa dumarka la midkaa waxa lagu guuriya waa inuu ku guuriya hadduu wax ka yar ku guuriyo ayana meesha ka baxay waxa uu ku guuriya weliba waa inuu naqdulbeled yahay lacagta beledkanee hadda ay qaadan kartay wax ku qabsan karta waa inuu yahay waa inaanu ninku mid caydoon meherkaba heli karaynin waa inaanu ahayn ee waa inuu mid hodan meherka heli karayo waa inuu yahay ciddee iyadoo ay ku dhibaatoonaysana waa inaanu u guurininoo hadduu oday waxoogay iska hayo wax ka qaato iyadoo lafdeeda lama ogola oo dee iyadii baa ku dhibaatoonaysa ee isagu hadduu dantiisa un eego waxoogay un intuu qaato oday sii dhacayo unuu dabeetana u xareeyo taana iyana lama ogola waxay dhahen weliba waa inaan xajna ku waajibin oo dee haddii inantii aanay weli xajkiiba soo gudanin iyana waxaa laga yaabaa dee in xajka ayaba isku hortaagee shuruudahaas ayay u xidheen marka aabbuhu uu ijbaarayo ee inantiisa yar uu guurinayo walilabi taswiijulbikra sagiiratan aw kabiiratan bikayri idinha wayustaxabu istidaanuha welibana in idan la weydiistaana waa fiican tahay buuli walaysa lahu taswiiju ayibin ilaa biidniha ayada carmal inuu guuriyo uma sugnaan ilaa biidniha dee iyadoo idanta mooyaane iyadoo idanta mooyaane lama guurinayo ilaa amar laga qaado maxaa yeelay taa horena dee way xishoonayso iyadu xaaladahan iyo waxnaanay hore u soo arag tanna dee waa garadegoyso iyadu waa tashanaysaa hadda u culifaynkaanad hadday tahay taa sayibadaahi hadday tahay mid yar waana carmal waana wax yar lam tusawaj lama guurinayo xataa tabluqa ilaa ay ka qaangaadayso lama guurinayo manay qaangaadhin waana carmalna waa noqoto hadda waaba iska badanto wax la yaab lama lehe qaaraan shan iyo toban ku buxsan laba iyo saddex mar ayaabad arkaysaa maxaa yeelay dee hortood markanay carmal noqotay waxaa la yidhi idan ha la weydiisto halkaa idankiibaa ka soo baxay xagganay ka yaraatayna ay qaangaar ka dhaqon weydeen idankeedu baa hayru muctabar ah oon ictibaari yeelanaynin sayibanimadeedu wuxuu keenay in wax la weydiiyo yaraanteedina waxay keentay inaan idankeedii aanu muctabar noqonin markaa lam tusawaj xataa du ha la sugan markaa iyado intay ka qaangaadayso waljaddu kalabi cinda cadamihi awowguna wuxuu la mid yahayun aabbaha ayuu la mid yahay marka la waayo waa la mid oo xaggaa wilaayada kala midun buu noqonayaa oo mujbir buu isna noqonayaa bay leeyihiin sidaa uu aabbuhuba u noqonaya marka aabbihii aan la haynin isna halkaasunbuu gelaya haddaba waxaan u kala farqigaahuni waxa weeye ayuu horta shaaficiye waxay yidhaahdeen ayagoo axaadiisa walbikru yusawijuha abuuhaa iyada idantaad ama haweenaata ama ha yaraatee dikrada ah ayagu waxay yidhahdeen waa la qasbi karaa oo yani aabaheed iyadoon waxba weydiinin buu guurinaya inkastay nusuusi ku soo aroortay oo culimada badigeedu ay arrinkaa diideen oo riwaaye muslimka aynu tilmaamayna walbikru yastaamiruha ta bikrada lafteeda amar ayuu aabaheed weydiinayabaa riwaaye muslim ay tilmaamaysaa iyo qaar uu guuriyey oo dabeetana uu nikaaxoodii celiyey ayaa iyaguna jiray laakiin marka nusuusta loo dhabagalo culimada muxaqiqiintii waxay u badan yihiin labadoodaba horta wax waa la weydiinayaa laakiin waxa kala duwanuun xaggan jawaabtooda oo midna waxa tan yarna aamus waa lagu guurin karaa tan kalena hadal cad ayuunbaa laga rabaa inay tidhaahdo yacni ha lay guuriy ama yaa lay guurin intaasun baa u kala farqiya asayib oo xaqu binafsiha min waliyiha gabadha carmalkii ayada ayaa nafdeeda weligeeda kaga xaq mudan waas cala tafdiil axaqu binafsiha min waliyiha markaa weliga lafdiisii xaq baa loo sugaya way ka yar xaq badan tahay un baa layidhi mooye weliga lafdiisii xaq baa loo sugay xadiiskuu sugaya marka xaqaa usugayaana dee waa kii wilaayada ahaa kan ayadu dheeraadka ay leedahayna dee wayn hadal cad wax lagu weydiiye wey marka xadiiska kama soo baxayso weli la-aani dee laa nikaaxa ilaa biwaliyin markuu rasuulku leeyahay nikaax ama mid la dumaalayo toban dhashay ha ahaato ama mid carmal oon waxba wadad haato ama ina yar haato intuba waa wada guur kaa weli midnaba ka maarmi maayo wasawaan waxaa isku mid zaalat ilbikaaratu bikaaradii ku suushayaa biwadin xalaalin aw xaraamin walaa ahara raadna male lizawaaliha bilaa wadin hadday galmalaan ku tagda kasadaasi waaba dhicid oo kale fila saxi haddaan qabano haddaba bikaaradani waxa weeye waa xoog khilqi ah oo ilaahay uu dumarka xubinkooda xagga hoose gudaha uu ilaahay kaga abuuray oo yaalaa ama siday u badan yihiin galmooyinka ugu horeeyana ayuu ku dilaacaa marka xuubkaas ayaa bikaaro la yidhaahdaa marka inantu la leeyahay waa bikaarana dee waa inanta xuubkaa lehee aan galmo mid xalaal iyo mid xaaraan toola samaynin ta kalena waa taa uu ka burburaye iyaduna wax samaysay haddaba wuxuu leeyahay sheekhu waxa isku mid ah marka masalan sayibo aynu ka hadlayno aynu leenahay waa carmal markaynu leenahay waxaa isku mid ah zaalat ilbikaaratu biwatin xalaal galmo xalaalaha kaga burburo xubki sida guur la guursay o kale ama mid xaaraan oo daysine iyo ibtilo kale ha kaga burburo walaa asara lizawaaliha bilaa watin laakiin haddii galmo la-aan uu kaga burburay iyada wax dhibaato mara ka sakdatin dee waaba dhicid oo kale hadday kuftay oo markaas aa uu kaga burburay ama masalan caadada iyo waxaasi ay ka burburisay ama dee ay iskaba yar gabowday oo dabeedna saa uu iskaga burburay ayada marka wax raada maray fida sax haddaan qabano ayada waxay ka dhigan tahay bikaara ayuunbay ka dhigan tahay xukmu waa xukmu abkaar weeye maxaa yeelay dee wax raga ayaanay isarago iyada xishoodkeedii iyo arrimaheedii bay iskaga baaqi tahay asax bayna qowlka labaad wuxuu leeyahay may mar hadduu wixii doonada ha kaga burburee mar haddii kii shaayari burburay oo carmal oo kale ayuunbay la mid tahay buu leeyahay wamanka calaa xaashiyati nasabi nasabka يعني حاشيتي سيئة هريري سكسوا ذلك مثال كأخ يو عم وولالك أذيرك لا يزوج صغيرة مدير بحال نكو قرمي وتزوج الطيب تعرم الكال بالغة قنقار كوحل قرم بصريح الإذن وقران شعب ويكفي في البكرين أنت نوحى بكاردا نوحى كفلا سكوتها مسكين على الصعدان قبل وحول لي يا شيخو إبقى وحنا وصل لأبيه أوهي iyaga wuxuu hi qolyihii kale nasabka haree xawaashida dhinacyada kaga sugnaa ee bimacnaa dee walaaliyo adeerki iyo ila nasabkii hareero waa waa dad siman weeyaan kana dee dhabarku kaga jiro waa aabihii oo nasabka ayuu dhexda ugu jira walaalkii iyo adeerkii la yuzawiju sagiiratan bixaal tii yarayd iyada sinaba kuma guurinayaan ama bikaraata ama afiiba haatee maxaa yeelay dee waxaa lagu guurinayay idan idankeeduna waa kayr muctabaro mid aan la fiirinaynin weeye watuzawaju ayibu gabadhii ayibada ahayd albaaliqatu gabadhii carmalka ahayd ee qaangaarka bisariixlidni ayada ogolaansho cad baa lagu guurinaya ma ku guuriya ninkaa ma kuu guuriyaa haa markay tidhahda iyo hadal cad laga helo ayuun baa la guurinayaa ee ayada aamus iyo waxaasi kuma fila wayakfii fi lbikri ayada tii bikaarada ahayd waxaa ku filan sukuutuha filasa hadday aamusto marka la yidhaha maku guuriye hadday aamusto ayada intaas ayaa ku filan oo ayada haadha in la yidhaahdo xishoodkeeda ayaa iska badanoo intaas ayaa ku filan afal ayimo xaqu binafsiha min waliha walbikru tusta'mar waidnuhaa sukuutuha idankeedana waa aamuskeeda bu rasuulku ثاني وحو ليه هي أصحى كورتيدا والبكر ويكفي في البكر سكوتها في الصحي وليه وحو ليه هي ذا لفديد وين هذا العادي لقى هرا والمعتق كي وحريي إيا والسلطان كالأخي والألكي أيوم بين لمديهين وحو ليه يا شيخ أسباب ولاية وحا كمدا حرين فوحا نهد الكرين هدي الروح الضمراء اللي حريين مر oo dabeedna cid nasabkeedii la waaye kaa xoreeyey weliba u noqonaya marka wuxuu leeyahay sheekhu ka muctiqa igu xoreeyey iyo suldaanku isaguna dee qaadinmiyo awoodda ku guurinaya kal akhi walaalkan aynu soo marnay ayuunbuu la mid yahay waxaa la soo sheegay oo dee si yarayd xaalanaba kuma guurin karo tan markaa baaliqadana hadal cadun baa lagu guurin tan kalena aamus waa xaqul awliyaai awliyada haddaba waxa ugu mudan abun aabbaa ugu mudan uma jadun awow uma abuuhu dabeetana aabbihii uma akhun liabaweyn walaalkii labada aabbo aw liabin uma ibnuhu inankiisii wainsafada haba hooseeyo uma camun waa adeer uma sayrulcasabati waa qaraabada inteedii kale kal irsi sidii dhaxalka oo kale wayuqadamu akhun liabaweyn ba calaa akhin liabin laga hormaray fi ladhari adhar haddaan qabano waxau leeyahay sheekhu awliyada waxaa ugu mudan guurinta abun aabba ayaa ugu mudan weli ruuxa dumara guuriyo waxa ugu mudan ee ugu horeeya waa aabbo maxaa yeele waxa kaloo dhamise ay kusoo dhawaanayaan awowbaa kusoo xiga aabbaha aabihii ahaa uma abuu haddana kaa aabihii ayaa kusoo xigay haba sareeye waxaa kusoo xigaya dabeed awowgaa marka lawa akhun liaboweyn walaalkii xagga hooye xagga aababa ay ka walaalahaayeen aw liabin ama xagga aabba ay ka walaalahaayeen uma akhun liaboweyn aw liabin uma liabin yani awdaas bimacnaa uma bay ka dhiganta haddana waxaa kusoo xigtay xagga aabba ay ka walaalahayen uma ibnuhu dee inankii xagga hooye xagga aabba ay ka walaalahayen inanku dhalay haddana kii aabbo inankuu dhalay waysafada haba hooseeye uma camun adeerkiibaa kusoo xiga uma sayrulcasabati haddana qaraabada intoodii kale ka dhayrtay sidii dhaxalka oo kale sidii dhaxalka oo kale ayuun bay noqonaysaa ويقدم أخ لأبوين على أخ لأبي waxa la horumarinayaa akhi walaalkii xagga hooye xagga aabay ka walaalaysa xagga aabo ayaa laga horumariyay fil adari haddaan qabano maxaa yeelay dee isaga ayaa sii dhow una sii naxariis badan qowlka ka horjeeda oo markaa adharkaasi waa jadiide qadiimku wuxuu leeyahay waa laba weli oo waa siman yihiin waxa rajaxaad ah ma laha buu leeyahay haddaba waxa uu sheekhu halkaa inooga tilmaamay yacni weliga inuu yahay xagga casabada nasabka un weligu inuu yahay ayuu tilmaamo sidaas ayaana culimadu ay u badan yihiin sheekha rawdatu nadiya sheekh kale saciid khan ayaa waxau isagu tilmaamay yani bal marka ay joogaan masalan haba guuriyaane masalan markii aan la haynin inay guurinayaan dadkan kale ayagana masalan abtiga iyo walaalka xagga hooye iyo awowga hooye iyo inay guurinayaan buu isna tilmaamay waayo waxa uu aada iyo laxaad uga dooday in aanay jirin nas qur-aankaa iyo mid yani nabawiya midnaba oo ku cadaynaya ama ku cadaynayo weliga xagga casabada nasabka un inu noqdo bacdamaaba aanay jirin wuxuu leeya weligu waa cid kasta oo gabadha meel wanaagsan la doonaysa haddii meel xun ay ku dhacdana ka xumaanaysa weeye markaa dee abtigeed baa kamid ah awowgeed hooyaa kamid ah walaalkeed xagga hooyaa kamid aho ayaa soo gelaya markaasaa weliba hadal adag buu raaciyo wuxu uhi amaa man cindahu aqwaalu man taqadamahu min alculamaa falasnaa miman yucawiluuna calaa haada ninkii isagu hayo una hebel baa saa yidhi wadaad baa sidaa yidhi annagu ma cuskana bui waxaase ninkii aayad haya ama xadiid haya uu ku cadaynayo weligu inuu xaggaasu yahay hala yimaado bui laakiin ninkii un hadallo weedo hore un ka buuxa iska haysta bui walaa yuzawiju guurin maayo ibnu wiil bibunuwatin inanimo ku guurin maayo ee fain kaana hadduu yahay ibna ibna camin hadduu yahay oo muctiqan ama uu yahay u qaadiyan zawaja bihi kaas iyuu ku guurin waxau leeyahay sheekhu inan ma guuriyo hooyadii inan kuma guuriyo inannimo maxdi ah ku guurin maayo markaa saddexda imaamee kaleba madhabka shaafici mooyaane waxay qabaan in inanku hooyadii guurin karo oo hadday islaantu inan lahayd dabeetana ay oday kala ishelaan dee inanku weli waa u noqonaya ayay yidhaahdeen iyo sheekha musani la yidhaha ee asxaabu shaafici ka midaba markaa qoladan diidanee le inan inannimo wax ku guurin maayadaasi waxay leeyihin wax mushaaraka ah oo nasaba ayaan ka dhaxaynin de iyana aabaheed bay unasab sheeganaysa isna aabihii unasab sheeganaya xaggaa marka laga eego waxba kama dhexeeyaan bay yidhaahdeen oo baashiina waa kan wilaayadiina xaggan casabada nasabka u mariyey marka waxaa jirta riwaayo yaray aada ugu murmaan oo ay yidhaahdaan markii rasuulku uu doonay umu salame inuu guursada inan ay dhasho cumar la wuxuuhi qum fazawij rasuula allah hooyadaa u guuri rasuulka ilaah deedna sidii buu ugu guuriyey bay yidhahdaan aad bay markaa uga doodayaan shaaficiyadu ay leeyihiin wax jira taasi ma ahe cumarkana cumar binu khadaab buu ahaa inan ay dhashay waa jire marka waabu yaraabay yidhaahdeen oo aad bay masalada uga doodayaan laakiin wuxuu leeyahay hadduu inankaa guurinaya ibna ibna cami yahay waa ibnu cam masalan gabadhu in adeerkeed bay guursatay dabeetana inan bay u dhashay ogabay inankeedi markaa ibna ibna cami weeye in adeerkeed baa dhalay oo muctiqan amaba dee islaanta ayuu xoreeyeyba aw qaadiyan ama waa qaadiyo dee isagaaba islaantiina cid kale looma hayo isagiina waa qaado zawaja bihi kaas ayuu ku guurin marka waxaa lasoo sheegay ee masalan in adeernimadaasa yani ibnu camni ibnu ibni camnimada iyo muctiqnimada iyo qaadinimadaasu ku guurinaya oo dhalasha dhalnimadaa ay dhashay waxba yeeli mayso maxaa yeelay wilaaya ayaanay keenayna maanica maaha waa kayra muqtadiatin lilwilaaya laa maanica mid ishortaagaysa maaha fain lam yuujad haddaan lahayn nasiiban mid nasab u saaxiiba haddaan lahayn zawaj lmuctiqu baa guuri uma casabatu kalr wayuzawiju catiiqata almar'ati man yuzawiju lmuctiqata kii guurinayay ayuunbaa guurin maadaama xayatan intay nooshay walaa yuctaba idnuhaa idankeega idnulmuctiqati inaan la firin maayo sila saxi ee faydaha maatad markay dhimato zawaja waxaa gurinaya man lahu lwalaau kii walaha lahaa waxa uu leeyahay sheekhu haddii la waayo ruuxii dumar ahaayee la gurinayey ayaa nin nasabkeedaba la waayey nin nasabkeeda rajulun nasiibun duu nasabin wax la nasababa waa la waayey zawaja lmuctiqu haddii nin xoreeyey beli uu jiray kii un hal adoon uma casabatu ka haddii la waayena kaa qaraabadiisii xoreeyey kan irtay sidii dhaxalka oo kale ayuunbay tartiibtooduna noqonaysaa alwalaa luxmatun ka luxmati nasab ayaa rasuulku yihi sala allahu alay slam haddaba waxaa timi hadday bal waxaynu nidhi markii qaraabadeedii la waayey kii xoreeyey ha guuriyo gabarh baabaa xoraysay sidee baa xaaladdu noqonaysaa markaa wuxuu yidhi sheekhu markaa wayuzawiju catiiqata almar'ati haweenaydu tay xoraysay waxa guurinaya marka weligii la waayo man yuzawiju lmuctiqata tan lafdeedu wax horaysay ciddii guurinaysay unbaa guurinaysaa maadaama xayatan inta ay nooshahay intay tii wax horaysay nooshahay taa xoraysay ciddii guurinaysa unbaa tan ay xoraysayna guurinaysaa macnaha aabbaheediiyo baa markaa awowgeediiyo ayaa guurinaya walaalkeediiyo taa muctiqada aabbaheediiyo awowgeediiyo walaalkeediiyo waa intay noosha walaa yuctabaru idnulmuctiqati fi lasaxi waxba inay ogolaatana yani shardi maaha iyadoo lama fiirin wax wilaayaabaana ijbaarna male faa'iida kuma jirto markaa waxba la weydiin maayo faydaa maata haddaba way dhimatay iyadii dhimatay zawaja man lahu lwalaaw waxa guurinaya ciddii walaha muctiqada lahayd gabadhan muctiqadee u xoraysay ciddii walaheeda lahayd ayaa guray inankeediibaa iminka soo hormarayaan ilan walaha waxaa usoo horreynaya inanka markay wilaaye ahaydna aabbaha ugu horreynayey iminka taa muctiqada ah ee dhimatay inankeedii ayaa tanay sii xoraysay markaa guurinaya faidaa maatat zawaja man lahu lwalaa ciddii walaha lahayd ayaa guurinaysa fain fuqida haddii la waayo lmuctiqu wacasabatu zawajo suldaanu suldaanka ayaa guurinaya wakadaa yuzawiju suldaanku wuu guurin idaa cadala alqariibu kii qariibka hadduu cadilo walmuctiqu iyo kii muctiqah wainamaa yaxsulu lcadlu cadiliduna waxay ku xasishaa idaa dacad markay u yeedhato ee ay doonto baaliqatun caaqilatun ilaa kufin oo wamtanaca dabeedna uu iska diido ee walow cayanad kufan hadday cayinto waaraada la-abuna hayrahu u doono falahu daalika kaas ayuu leeyay fila saxi haddaan qabanno waxa uu leeyahay sheekhu haddii la waayo dadkii nasabkeeda waa la waayo cid xoraysayna waa la waayo zawajo suldaano suldaanka ayaa guurinaya dadka muslimiinta suldaankooda iyo madaxweynahooda ama qaadigii markaa mansuubkaha ee arrinkaa loo magacaabay ayaa guurinaya dee gabadha wilaayadiisa ku hoos jirta asuldaanu waliyu man laa waliya lahu ciddii aan weli lahayn suldaanka ayaa u weliya suldaanku kan qabaa'ilka maaha iminke waa kaa markaa hore weeyaan aa xagga diintaa wey wakadaa yuzawiju haddaba suldaanku markaasoo keliya ma guuriya marar kalu suldaanku guuriyaana waa uu jiraa markaa waxaa kaloo suldaanku le idaa cadala alqariibu kii qariibka ahaa markuu cadilo ee uu sortaaga guurkii walmuctiqu kii muctiq ahaabaa cadilay oo wuu diiday labadiiba way diideen ruuxii dumar ahay inay guuriyaan ninkiiba waa la warwareejinayaa oo waa la diiday in loo guuriyo gabadhii maxaa markaa la samaynayaa suldaanka ayaa markaa guurinaya maxaa yeelay xaq baa loogu lahaa markay oofin waayaan xaakimka ayaa oofinaya wilaayadiina u guuri maysa kii abcadka ahaa wilaayadiina kii abcadka ahaa u guuri mayso de meeshii dulmi baa yaalla haddii masalan aabihii diido la odhan maayo walaalkii hamaheli de reerkiiba way isgelaya markaasu wa islaynaya midda labaad dee meeshii dulmi iyo gardaraa taaliyo xoogtan baa yaallo oo dee waxaana inuu suuliyo ninka qaadigaa baa loogu talagalay ninka qaadigaa ayaa loogu talagalay inuu isagu dulmigaa usuuliyo waxaana masalan dee kafaa'ada waynu gaari doonaaye waxaa ugu badan ee laga eegayaa ee nusuustu ay tilmaamaysaa waxa weeye ilaa lix bay sheegaan asbaabta kafaa'ada ama sifaadka loo eegayo kufnimada ilaa lix bay sheegeen laakiin waa diinta iyo dabeecadan waxa ugu muhiimsani ee diintu ay sheegaysaa haya rasuulku sala la alay xadiid cad wuxuu ku yidhi idaa jaakum minman tardawna diina wa khuluqahu fankixuuhu wailaa takun fitnatu fi lardi wafasaadun kabiir hadduu idin yimaado mid aa ka raalitiin diintiisa iyo dabeecadiisaba u guuriya haddaa u guurin weydaan oo waxyaalo kale aa ku ictibaarisaan oo ka egtaan fidno iyo fasaad weyn baa dhacaya fidno iyo fasaad weyn ayaa meesha dhacay halkaa xadiisku wuxuu inoo til- ti- yani inoo tilmaamaya in waxa laga eegaya xagga diinta iyo xagga akhlaaqda ay tahay weliga lahu lxaq inuu celiyo ninkii inantiisa doonaya xagga diinaan iyo xagga dabeecad ahaan buu ku celin karaa laakiin wax kale kuma celin karo markaa wuu guurinayaa buu yidhi qaadigu hadii suldaanku hadduu kii qariibkahay gabadha u dhowaa oo guurkeedii diido walmuctiqu kii muctiqahay uu xoreeyey markuu weliga ahaa hadduu isna guurin waayo isagana suldaanka ayaa ku dul guurinaya markaa xaaladaha uu suldaanku guuriyaa intanoo keliya maahee way ka badan yihiin oo masalan waxaa ka mid a hadduu masalan weligiiu muxrim yahay haddii masalan uu maqan yahay oo la waayo meelayaal fara badan oo suldaanku uu guriyo ayaa jiro oo ay tanna ka mid tahay haddaba maxaa la odhanayaa cadli maxaa la odhanaya goormaa la odhanaya nin weligaasi wuu cadilay ruuxaa dumara yani guurkeedii wuu ishortaagay goormaa la odhanaya ee dabeedna wilaayadii laga qaadayaaye uu suldaanku guurinaya wainamaa yaxsul lcadl wuxuu cadligu weliga la odhanaya weligaasi wuu cadilay guurkaasoo wuu ishortaagay idaa dacat baaliatun caailatan baaliatan caaqilatan ayuu leeyahy haddaad doonto kawnahaa idaa dacad markay u yeedhataa haweeney baaliatan caaqilatan xaalay tahay ilaa kufin ama baaliatun caaqilatun ilaa kufin ruux dumara oo qaangaadhay oo caqlile cid kufgeeda ah oo u qalanta marka ay doonto in loo guuriyo wamtanaca isna uu dabeedna diido ihahda kuu guurin maayo markaasuu noqonayaa weligaasi mid cadilay oo ishortaagay dabeedna suldaanka ayaa hortiisa ku guurinaya walow cayanad kuf-an gabadhii waxay qabsatay nin kuf ah oo waxay tihi kaasaan guursanaya wa araada alaabu hayrahu aabbihiina mid kaluu wataa isna mid kale baan kuu wadaya waa maxay kanad keentay buuli halkiibaa dabeetana muran iyo doodi ka dhacday falahu dalika fi lasax waxay leeyihiin aabbuhu xaq buu u leeyahay taa maxaa yeelay isaga ayaa dee ka muuqaal dheeroo meesha u cunanta iyo meesha ay ku dhaqmayso taas ayaa isaga ayaa u ogaan badanoo isaga hala yeelo qawlka taaniga asaxa korteeda wuxuu leeyahy maya iyada ayaa la ajiibaya iyada ayaa isagoo meeshan aqalgelayso oo dee arrima kaga xidhan yihiin ayada un arrinkeedu ho socdee yaan odagin waxba laga dhegaysan faslun fii mawaanici wilaayati nikaax fasalkan wuxuu kaga hadlayaa sheekhu waxyaalaha ishortaaga wilaayada guurka bimacnaa weligii waxa iska hortaagi kara in weli noqdo ee ka mancin kara ee ka hor joogsan karaa laa wilaayata wuxu uhi sheekhu welinimo uma sugnaanin raqiiqan addoon wa sabiyin ilmihii yaraa wa majnuunin iyo mid waalan wa mukhtala nadari iyo mid eegmadiisu ay ku dhiman tahay biharamin gabo ow khabarin ama yarsilooni wakadaa maxjuurun calayhi bisafahin kii isna safiihnimo tasarufkiiba looga qaadayna waa lamid cala madhabi haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay addoon umay sugnaanin wilaayo oo ruux addooni haddii uu masalan dee walaaliyo leeyahay inan iyo wuxuu dhalay weli uma noqonayo marka wilaayo malo oo riqigaasi waa maane walaa sabiyin walaa majnuunin kii yaraayo sabiga ahaa isna wilaayo malo oo dee arrinkiisiiba aanu hanan karaynba inuu dumar kale arrinkooda hantaana ayana waa kasii fogtay walaa majnuunin kii waallaa isna xilligu waalidiisa ku jiray isna wilaaye ma laho waxba ma guurin karo maxayla dee isna waxbaba kala garan maayo isna wax kala garad ayaan jirin waxa kale oo isaguna aan guurinaynin buu yidhi oo aan wilaayo lahayn muqtalu nadar kii eegmadiisu isagana ay dhimantay bikhabal biharamin aw khabal gabow bay ku dhimantay oo odaygii waa kharifay dabeedna waxgaradkiiba waa ka tegey ama waa khabal oo waaba masalan dee ama xanuun iyo waxbaa ku dhacay ama khabal asliyahoo masalan waa qof markaa iska maraan oo kale ah ayaabu asliba iska ahaa ama dee waa wax ku soo darriyeyo markii dambe ku yimi markaa dad iska maraanoo de aan waxba kala garanayna way iska jiraan hadduu sidaaba weligu iska yahay waxba ha dhale ee isna waxba la weydin maayo wilaaye male wakada maxjuurun caleyhi bisafayn cala lmadhabi kii isna safiihnimo tasarufka looga qaaday baabulxajri waataynu soo marnayoo qofku hadduu wixiisa uu baabi'iyo oo meel aan u habboonayn ku bixiyo waa sidaynu imka u badan nahay waxa weeyaan sharci ahaan waa in tasarufka qofkaa laga xidhaa maxkamadda islaamku waa inay ka xidhaa wixiisa dabeedna laga masruufa carruurtana biilka laga siiya isagana basraac iyo shaaha iyo inahaasun waa in laga siiya inoo looga dhiibaa markaa kii xoolihiisiiba isna laga xidhay ee safiihnimo looga xidhay isna weli noqon maayo maxaa yeele nafdiisii buu maamuli kari way cid kalena markaa weli u noqon maayo wamataa kaana laqrabo haddaba marka uu kii dhowaa bibacdi haadihi sifaati sifooyinkan mid kamida uu ku sugan yahay falwilaayatu lilabcadi wilaayada waxaa yeelanaya kii kusoo xigey waliqmaau miyir doorsoonkii in kaana hadduu yahay laa yadumu haliban sida badan mid aan joogto ahayn untudira ifaaqatu waxa la sugu intuu miyirsanayo wain kaana yaduumu ayaaman hadduu maalmay daa'imana untudira waa la sugi waqiila waxaa lilabcadi maye kii fogaa ayaa gurinaya baa layidhi walaa yaqdaxu lcamaa isagoo indhala-aanti wilaayada waxba ma yeesho fil asix haddaan qabano walaa wilaayata lifaasiqin cala lmadhabi hadduu weligii faasiq noqdona wilaaye male waxau sheekuu yidhi arrimaha aynu sheegnay ee addoonnimada iyo sabinimada iyo waalida iyo gabowgaas iyo yani safiihnimada hadduu noqdayo wamataa kaana alaqrabu bibacdi hadihi sifaat haddii uu kii u dhowaa ee ruuxan dumara ugu dhoweeyey wilaayadeeda lahaa sifooyinkaa aan sheegnay mid ka midi barhkoodu ku sugan yihiin barhkood baa ku sugan kii ugu dhowaa waa masele sabi ama waa waalayi ama waa gaboobey aabbaheediio kaluha maxaa la samaynaya falwilaayatu lilabcad kii fogaa ee kan ku soo xigey ayuunbaa wilaayadii yeelanaya masalan aabbihii baa sida noqday awowgeed baa sida inanta nool awowgeed baa markaa gurinaya awowgii ma jiro masalan walaalkaa isna kusoo xiga walaalkii hadduu isna sida noqdo adeerka ayaa gurinaya oo loo tegaya in adeerkiibaa markaa isna kusoo xigaya waliqmaau in kaana laa yadumu haliban masalan wuxuu leeyahay suuxdima iyo yar miyir doorsoon buu leeyahay markaa wuxuu sheekhu yihi miyir doorsoonkaasi in kaana laa yaduumu haliban hadduu yahay sida badan midaan daa'imin joogtoobin oo masalan qofku intuu yar suuxo ayuu dabeetana saacadii wax la iska yar dabeedna way iska soo kacaa untudira waa la sugi uun mid kale inoo doonan la odhan maaye waa la sugayaa maxaa yeelay wax dee hurdoo kale la mid tahay markaa qofkii hurdo oo lasoo toosinayo wain kaana yaduumu ayaaman haddii markaa waxaan idhi aanu daa'imaynin se qalibkaa waa la sugi intuu miirsanayo haddii uu ayaamo daa'imayo haddaba miir miir doorsanka wuxuu ku jirayaa saddex iyo afar cisho wuxuu leeyahy untudira waa la sugi o dee waa wax markaa ka suulaya qiil baa wuxuu leeyahay maya la sugi maayo meeshan dhibaata ayaa ka imanayso dad ku fooisdoonaya meesha yaalle lilabcadi waalidii oo kalun bay la mid noqonaysaaye kii kusoo xigay uun ha meheriyo walaa yaqdaxu lcamaa indhala-aantu ayadu ma ceebayso wilaayada guurinta ilascadaql odaygii hadduu indhala yahay isagu waa guurinaya mar haddii caqligiisii kale uu caadi yahay maxaa yeelay dee waxna waa ogaan karaa waxna waa maqli karaa mar hadduu waxna maqlayo dee waxna baarbaari karayo ninkanu inanta goobsan karayo waa ku filan tahay wilaayadii oo wilaayadii ka siibmi mayso walaa wilaayata lifaasiqin cala lmadhabi wuxuu ihi faasiq isna weli ma noqonayo ninkii faasiqa ahaa ee diinta aan ku dhaqmayne munkaraadka iyo xumaanta samaynaya ama khamri ha cab ama wax kale ha sameey isaguna wilaayo male cala madhabi haddaan qaban maxay noqonaysaa male kaabcadkaabay guuraysaa kaabcadkaa ee ku soo xigay marka waxay leeyihin waa inuunu faasiq ahayn oo hadduu faasiq noqdo bimacnaa mid aan diinta ku toosnayn oon ku dhaqmayno munkaraadka iyo xumaantii samaynaya u yahay wax wilaayuu yeelanaya ma jiro marka khilaaf baan u geliyey haddaba imaamu maalik iyo abu xaniifa iyo waxay qabaan in badan oo shaaficiyada ka midi inuu ninkaa faasiqa ahi inantiisii uu weli u noqon karo waayo waxay yidhahdeen xaggan wilaayada masalan ka dadka ugu xuna ee khamriyo cabkaa iyo ka dee dadka ugu wanaagsan mid waliba inantiisu inay meel wanaagsan marto oo rees wanaagsan ay gasho ayuu la doonayaa ka sakhraanka inuu sakhraan inantiisa guursado lama doonayo marka xaggaa way ka simeen dhinac kalena waxay yidhaahdeen dee wixii ummadii xiliyadan dambe fisqigii baaba wada camimayo haddii la yidhaha aabihii waa faasiq oo la yidhaha adeerka haloota waxa la adeerkana inuu la mid noqdo qaadiga haddii la yidhaha lagi waxa la qaadiga inuu laalo soconayo mid ibtilaysan isna yahay oo dee wax hagaagsanba la waayo markaa wuxuu waa isla wada ibtilaysan yihiin kaa ugu horeeyo uun ha la iskaga daayo bay yidhahdeen dee waktigeennana qoladan tiraa waanu la baxsanaynaayoo dee halkaa inay mariyaan mooyaane dee suurtaba geli mayso mar haddaan sharciga kala dambaynayo waxba jirin dee yaa odhanaya aabihii waa faasiqe inankii ama soo fadhiisinaya ama adeerkii odhanaya inantii ha naloo guuriyo suurto geli mayso markaa waa la iska kaa faasiqa ayuun baa laga mehersanaya wallahu aclam mutawallin alkaafiru alka alkaafirata gaaladii weli ayuu noqon wa ixraamu axadi alcaaqidayni labadii ruux ee wax caqdinayey midkood ixraamkiisa iyo camir xidhashadiisu awi zawjati ama zawjadii oo muxrimo noqotaa yamnacu wuxuu ishortaagayaa sixata nikaaxi nikaax ansixidiisa ayuu ishortaagayaa walaa yanqulu lwilaayata wilaayadana ma rarayo filasaxi asax haddaan qabano oo fa yusawiju suldaanu suldaanka ayaa guurinaya cinda ixraami lweliyi weligu marka uu xidho lalabcadu kii ka fogaa ma guurinayo qultu waxaan hi haddaan awaawihay walow axrama alwaliyu aw izawju hadduu xarmado midkood xaj ama cumro facaqada wakiiluhu lxalaal wakiilkiisii xalaashaana u caqdiya lam yasixa ma ansaxayo wallahu aclam waxau ihi sheekhu waxaynu ku soo jirnay wilaayadii iyo weli noqoshadii xagga guurka iyo shuruuddii ay lahayd iyo bal ciddii weli isu noqonaysa iyo ciddaan isu noqonaynin markaa wuxuu ihi sheekhu wayali weli ayuu u noqonayaa alkaafiru gaalka asligii alkaafirata gaaladii asliyadda ayana ahayd weli buu u noqon oo gaalkii asliga ahaa dee inantiisii ayana kaafiradda ahayd ee asliyadda ahayd gaal gaaladda asliga ahayd ayana weli weliba u noqonaya weeye ninkii gaalka ahaa inantii gaa inantiisii gaaladda ahayd ee u dhalay ama masalan dee inantu adeerka u ahaa ama inantay walaalo ahaayeen isagu weliga u noqonaya sharci ahaan wuu u noqonayaa maxaa yeele ilaahay baa lihi waladiina kafaruu bacduhum awliyaa bacd kuwa gaaloobay barhkood barhka kale awliye ayay u yihiin isagun baa dee bixinaya oo guurinaya gaalkii gaaladii asligayd weliga ahaa wa ixraamu cadilcaaqidayni wuxu hi labadii uu caqdinayey midkood oo ixraamtoo xidha xaj ama cumro masalan weligii ama zawjkii ninkii wax guursanayey ayaa muxrim noqdo xaj buu xidhay ama cumruu xidhay aw izawja ama tii la guurinayay lafdeedii ayaa xaj xidhatay ama cumray xidhatay yamnacu sixata nikaaxi nikaaxa ansixidiisa wuu mancinaya ixraamkaasi xidhashadaa ay xajka ama cumrada xidheeni guurka ansixidiisii wuu hor joogsanayaa maxaa yeele rasuulku sala la alay sl wuxu uhi almuxrimu laa yankixu walaa yunkixu ninka muxrimkaahi ee xidho xaj ama cumro ma guursado cidna ma guuriyo isaguna guursan maayo cid kalena guurin maayo لكن ولا ينقل الإحرام مرة ريا لكن ولا ينقل الولاية في الأصحاء صحدان قبلنا لكن ولاية ذي مرة ريو ومثلا هدين أنت أبهيد نورا وأبهيد بأنه حج حضه لورن ما يو ولاية أبوه ويكنسل قرودي محاكو سوحي أبها أما أو أما أدير أما ورال xaggaa u rari maayo ixraamkaasi isaga wilaayadii maxaa yeelay dee ixraamkani wilaayadii ma salbinayo oo ma fujinayo maxaa yeelay dee ninkani xajkanuu xidhay unbaa ka hortaagan mooyaane dee hanuunkiisii iyo eegmadiisii iyo wixiisii oo dhami waa u dhan yihiin walan yanqulu lwilaayata filasaxaas haddaa amna wilaayadana ma radayo haddaynu sidaan idhi fa yuzawiju suldaanu cinda ixraam ilweliy weligii khaaska masalan sida aabbihi oo kale markuu muxrim noqdo xaj ama cumro xidho waxa guurinaya suldaanka ayaa guurinaya qaadiga dadka muslimiinta ay leeyihiin ayaa guurinaya lalabcadu kii fogaa ma guurinayo oo masalan dee haddii u aabbihi muxrim noqdo awowgii ma guurinayo ama walaalkii ama adeerkii ma guurinayo ee wilaayadii way joogtaa maanicuun baa ku yimi mooyaane suldaankaasiyuunbaa guurinaya nawaawi baa wuxuu leeyahay qultu waxaan idhi walow axrama alweliy aw izawj weligii ayaa xarmaday xaj buu xidhay ama ninkii ayaa xaj xidhay ninkii wax guursanayey cid buu dabeedna wakaashay ama weliga ama zawjkii nin buu wakaashay uu ihi ii dhamay facaqada wakiiluhu lxalaal wakiilkiisii xalaalkahaya isagoo aan nusuga xidhanin weligiibaa nin wakiilo samaysay isagoo xaj xidhay ama zawjkiibaa isagoo camal xeyo xaja xidhay buu wakiil samaysay wuxu uhi ii aqbal ama weligiibaa yidhi inantaydaa guuri waan ku wakiishay anuu xaj baan xidhaye wakiilkaa xalaalkaa isagu xalaalkana waxaa looga jeeda aan muxrimka ahayn lam yasixa caqdigaasi ma ansaxayo wallahu aclam maxaa yeelay dee kan wax wakaalanaya ayaan inuu caqdigan la yimaado aanay u banaanayn mar haddaanay isaga lafdiisa u banaanayn wakiilkiisuna wuu kasii awleysan yahay ku wakiilanaya midda labaad wakiilku xagga nikaaxa waa safiir maxdi ah badax tiran markaa wuxuu ka dhigan yahay inuu isagii lafdiisa caqdiyey uu la baashiray buu ka dhigan yahay walow aaba hadduu maqnaado alaqrabu kii dhawaa ilaa marxalatayni laba maalin socod zawaja waxaa gurinaya suldaan suldaanka ayaa gurinaya wa duunahumaa labadaa maalin socod wixii ka hooseeyana laa yuzawiju ma gurinaya ilaa biidnihi ilankiisa mooy fala socdaan qaban waxa uu leeyahay sheekhu halkan haddii uu weligii dhowaa weligii inanta u dhowaa sida aabbaheed awowgeed walaalkeed adeerkeed ayaa wuxuu ku maqan yahay ui ilaa marxalatayn laba maalin socod wax wakiilahoo uu leeyuu ka tegayna ma jiro zawaja suldaan wuxuu leeya suldaanka ayaa guurinaya suldaankana ninka madaxda dee arrimaa diinta ka madaxda ah ayaa loo jeedaa kaa beledkeeda ayaa guurinaya bay leeyihiin marka waxay u leeyihiin kaasaa guurinaya ee aanu kii kusoo xigay u guurinaynin waxay leeyihin kan maqani waa weli oo wuu joogaayo dee weli weeye guurintana waa xaqu leeyahay mar hadduu isagii joogo xaqiina leeyahay oofinna kari waayo xaakimka ayaa ka naab noqonaya wuxuu leeyahay qowl kalaa qiil baa isagu wuxuu leeyahay maya ka abcadka ah ayuunbaa guurinaya haddii kii u dhowaa uu maqanya dee kii kusoo xigay uun ha guuriyey waxba iyo suldaanku guurinin qowl kalena wuu jira sida majnuunka oo kale ayuu ka dhigan yahay ayuu leeyahay qowlkaasi waana halkanuun halka masaafada ay sheegaan wadaadadu ay ka qaataanuun waa halkan waa maqnaanshahaasun labada maalin socodu ku maqan yahay haddaba masaafatulqasriga ama labadaa maalin socod lafteeda ee axkaamta badan lagu xidhay ayaa sidaynu kusoo maraynay salaatulqasri aan iyada lafteeda daliil xoog lalahayn labadaa maalin socod ee salaada lagu xidhay masaafatulqasriga layidhaha yani masaafada salaada lagu gaabiyo masaafada salaada lagu gaabiyo lafteedaan sugnaynba aan wax sugan ahayn labadaa maalin socod waxa kale lagu sii xidhayna iyaduna waa kasii awleysantahy mar haddana iyada asaas in wixii lagu xidhayna asaas male